الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصaحبه وسلم waxaa kusoo dhawaataan walaalayaal xلqadii labaad ee barnaamijkian ugu magac darnay raxmadii caalamka aynu ku iftiimin doona in shاء الlahu taعalى nabiga عalayhi الصلاaةu وaسلاam iyo qaababkii kala duwanaa ee mujtamaciisa iyo dadkii ula noolaa uu nabigu عalayhi الصلاaةu وaسلاam ula macaamilayay ee ugu naxariisanaya nabigu عalayhi الصلاaةu وaسلاam waxaynu ku bilaabeynaa dadka dadka ugu jilecsanee bermageydada ah dadka ducafada ah dadka taagta daran dadka tabaalaysan dadka dhibaataysan dadka la cusleeyey dadka axwaashoodu aanay fiicnay ee mujtamaca ugu dhaga nugul sidee buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ugu naxariisanayay iyaga laftoodaynu sii faahfaahin doonaa laakiin guud ahaan qof waliba ha ogaado qof dacfi ka marana inaanu jirin waa la kala daciifsan yahay laakiin qof walba taagdarni baa ku jirta kii waxa weeye laga daciifiyey xagga caafimaadka mid baa laga daciifiyey xagga cimriga iyo da-da waa waa yeel gaboobay ama waa ilmo yaroo sabiya waa qof dumaroo hooyo ah waa qof dan danyaro ah oo duruufaysan oo deymaysan waxaa laga yaabaa inuu yahay qof hantiilo ah laakiin aan caafimaad haysan daciifnimadu meelo badan bay gashaa waxaa laga yaabaa inuu yahay qof maangaaba oo aqoon la-aani ay haysato baa laga yaabaa inuu yahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam siduu ula dhaqmayey dadka taagta daran dacfigu waa صifaة bashariya waa tilmaan bini aadamku uu ku tilmaaman yahay alle subxaanaه wa taعaalى waxa uu yihi wakhuliqa الإnsaanu ضaciifa insaanka waanu abuurnay isagoo ضaciifa isagoo ضaciifa allahu اladii khalaqakum min ضacf waxaa laga abuuray asalkiisa ضacfi baa laga abuuray isagoo taag daran baa la abuuray ilaahay awood buu u yeelay ثuma jacala min bacdi ضacfin quwa taagdarida dabadeed awood baa la siiyey ثuma jacala min bacdi quwati ضacfa washayba kadibna waxaa lagu celiyay ضacfi baa lagu celiyey ضacfi waxaynu hadda uga jeednaa dadka aadka ugu jilecsan ee ugu dhaga nugul bulshada sidee buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ula macaamilayay guud ahaan bini aadamku waa daciif ummadda nebi maxamedna si gaara dacfi bay si guud ugu tilmaaman tahay oo markii nebi muuse calayhi الsalaatu wasalaam uu nabigeenu soo maray samaawaadka iyadoo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam konton salaadood lagu waajibiyey muuse waxa u yihi fa ummatuka laa tutiiq ummaddaadu awoodi mayso fasأl rabaka takfiif rabbigaa fududayn weydiiso riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan صaxiixa ku yimi muusa عalayhi الsalaam inuu nebi maxamed ku yihi alayhi الsalaatu wasalaam faumatuka adcafu أjsaada waasmaaعa waabsaara waabdaana ummadaadu ummadayda waa ka daciifsan tahay xagga aragga iyo xagga maqalka iyo xagga jirhka intaba waa ka daciifsan tahay si gaara baynu dacfi haddana inagu ugusii tilmaamanahay dacfi in laysku tilmaamo laysku sheego nebigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisa kuwa ugu qiimaha badan ee fadliga iyo cilmiga iyo cibaadada lagu ogaa axaadiis badanna inoo soo wariyey ayuu nebigu ku tilmaamay inay ducafo yihiin abi dar baa ka mid a wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka muslim ya abaa dar inii araaka daciifa waxaan arkayaa inaad daciif tahay wa inii uxibu laka maa uxibu linafsi waxaanan kula jecelahay waxaan nafteyda la jecelahay laa ta'marana cala itnayn walaa tawalayana maala yatiim labana madaxa ha u noqon agoon xoolahoodna mas-uul ha ka noqon waa hawl aadan awoodi karin buu leyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam bal nabigu calayhi الsalaatu wasalaam abi bakr afdal hadihi اlumma hadihi اlumma ummaddan kii ugu cilmiga badnaa ee ugu fadliga badnaa ugu karaamada badnaa ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam markii la tusay khilaafadiisa iyo sida wuxu maamuli doono waxa uu ihi wa fii nascihi ضacfun wadaanta waxa weeye sidaa uu usoo jiiday oo looga jeeda siduu dadka u maamulayay waxoogaa dacfiyaa ku sugnaa dacfigu waa صifa bashariya laakiin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dacafada kala duwan sidee buu ula macaamilay ko waxaynu ku bilaabeynaa dadka waayeelka ah waynu ognahay bulshooyinka lamber weyn inay ka yihiin dadka gamowga ah ee waayeelka ah ee cimri la noolaysiiyey ee waxa weeye jilecsan sidee buu nabigu danaynaya calayhi الsalaatu wasalaam xaalatu dacfi inay tahay horeynu usoo tilmaanay oo alla subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay qofka bini aadamkaa in loo celin doona ardal اlcumr xilli uu taag darnaanayo uma jacala min bacdi quwa awood iyo dhalinyaro dabadeed waxaa la keenay dacfan wa shayba ayaa dadkii laga dhigay taag darnaan iyo iyo waxa weeye cero ayaa dadkii loo keenay tusaalayaashaynu soo qaadanayna waxaa ka mid a nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu dhinac dhigay ama uu ka mid dhigay weynaysiinta ilaahay la weynaysiinayo inay ka mid tahay dadka waayeelka in la weynaysiiyo ina min ijlaal الlah ikraama di shaybat اlmuslim buu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam weynaysiinta ilaahay la weynaysiinaya waxaa ka mid ah dadka waayeelka ah dadka ceroolaha ah rag iyo dumar in la weynaysiiyo waxay ka mid tahay alle subxaanahu watacaala in la weynaysiinayo wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam laysa mina man lam yuwaqir kabiirana nagama mid aha ka aan weynaysiin kaayaga weyn ee waayeelka ah wuxuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sida kutubu siyara inoo tilmaamayso abi bakr baa markii la furtay fatxu maka sanadkii sideedaad ee hijrada ayaa abi bakr aabihii buu keenay abi quxaafa cuثmaan ataymi abi quxaafa waa abi bakrin الصidiiq aabihii oo waayeela oo garhka iyo timuhuba ay cad yihiin markuu nabiga u keenay calayhi الsalaatu wasalaam si ay nabiga isu arkaan oo u kulmaan ayuu nabigu wuxuu ku yihi alayhi الsalaatu wasalaam abi bakr hla tarakta الشhaykha fii beyti xatىa akuna ana aatiih odayga waayeelkaa miyaad gurigiisa u daysid ilaa aan anigu uga imaado gurigiisa aan kusoo booqdo waa nebi maxamed عalayhi الsalaatu wasalaam waa afضal khalqi الlah khalqigii alle kii ugu fadliga badnaa wuxuu joogaa maalintii fatxu maka ee meeshii looga xadhig maleegayey ee dhibka ugu weyni uu kaga socday waa maalintii uu furtay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa yowmu intisaar maalin guul bay ahayd nabigu calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo awooddiisa iyo cizigiisa iyo sharaftiisu ay aada u muuqato caasimadii makana uu gacanta ku dhigay xaaladdaa isagoo ku sugan ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam leeyahay odaygaa waayeelka ah miyaad iska daysaan anaa gurigiisa ugu tegi lahaa maxaad iigu keenteen waa danayn uu nabigu danaynaya calayhi الsalaatu wasalaam dadka waayeelka ah waxaa ka mid a mawaaqifta dhacday ee nabigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam inuu aada u canaantay saxaabadii dadka markay tujinayaan salaada ku dheereynayay wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka صaxiixeynka ku yimi ina min الnaasi munafiriin dadka waxaa ka mida dad dadka didinaya oo ka fogeynaya cibaadada iyo xaqa seejinaya oo dhibaateynaya fa ayukum maa sallaa biاnnaas midkiin hadduu dadka tujiyo falyukhafif salaada ha khafiifiyo sababtu waa maxay fa ina fiihim الضaciif waayo waxaa ku jira mid taag daran wاlmariid mid xanuunsanaya wاlkabiir mid waayeela wada lxaaja iyo mid danla ah oo waxa weeye dan leh oo deg degsan yacni waxaynu ka qaadanaynaa salaadii oo ka mida cibaadooyinkii ugu waaweynaaye laynoo jideeyey oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu aada u danaynayey ayaa haddana nabigu wuxuu jideeyey calayhi الsalaatu wasalaam dadka waa yelka in loo khafiifiyo oo loo fududeeyo waa mowqif aada u la yaab badan wey ilaahay baa la hortaagay cibaadadii ugu weyneed ee xubnaha laga sameynayay baa lagu guda sugan yahay maca dalik dadkii waayeelkaha lama ilaawin xaqoodii iyo waxa weeye wixii ay mudnaayeen sharcigu ma ilaawin nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam ma ilaawin mawaaqiftu aada bay u badan tahay waxaa mawaaqifta ka mid a nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in la weydiiyey labadii waalid sida loola saaxiibayo iyo cidda ugu mudan in lala saaxiibo ee lala macaamilo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay labada waalid inay tahay welibana labada waalid markuu sheegayey wuxuu nabigu si gaara usii daneeyey hooyada waayo iyada ayaa ka jilicsan aabbaha mar walba ka jilicsan oo haddii ay waayeel noqdaan iyo hadday dhalinyaro yihiin labadaba mar walba hooyada ayaa dhaga nuguloo jilicsan wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam umuk hooyadaabaa mudan uma umuk hooyadaabaa mudan uma umuk hooyadaabaa mudan markii afraad buu nabigu aabbaha sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la mid a nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu u yimi nin صaxaabiya oo soo hijrooday wuxuu ihi labadaydii aabbe oo waayeelah oo ooyaya ayaan ka imo ii baahan nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam irjic ilayhima labada waalid u noqo faadxikhumaa kamaa abkaytahuma oo ka qosli sida aada waxa weeye uga oohisay hijradiisii baa dib loo celiyey oo waxaa la yidhi waalidka dib uga noqo waa tusaale inoo tusaaleynaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay naxariis caalamka u yahay qeybta labaad dadka taagta daran waa ubadkii waa ciyaalkii waa caruurtii asibyaan sidee buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ugu naxariisanayay intaynanta nabiga gelin calayhi الsalaatu wasalaam caalamku maanta halkuu marayo cid waliba waa ogsoon tahay waxaa la tilmaamay oo qaramada mido midoobay tilmaameen oo baaritaanada iyo dabagalka lagu ogaaday wax ka badan hal malyan oo caruura in waxa weeye jirhkooda laga ganacsanayo oo suuqiyada madow lagu iibinayo waxaa dhacda in badan oo soo noqnoqota iska dhaaf cid kale waalidiintu qaarkood qalbigoodu ingegay inay ubadkooda la laynayaan oo gumaadayaan laakiin markaynu eegno nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sida uula macaamilaya ubadka waa wax la yaab la wey anas bnu malik baa soo kooba waxa uu ihi ma arag ma ra'aytu axada arxama bاlciyaali min muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam ma arag qof uga naxariis badan ciyaalka nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam mawaaqifta nabiga ka dhacday haddaynu dhowr soo qaadano siduu ciyaalka ugu naxariisanayay ka hadli mayna kuwa uu dhalay ee waxaynu ka hadlaynaa ubadada kale ee waxa weeye aanu sida tooskaa u dhalin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa u yimi alaqrac bnu xaabis nin la yidhaahdo xadiidkuna bukhaari iyo muslim uu ku sugan yahi aqrac bnu xaabis waa nin madaxa waa nin odaya waa nin dadkiisa iyo tolkii sharaf iyo maamuus ku leh nebigu u yimi calayhi الsalaatu wasalaam dadkii jaahiliga jaahiliga ahina adadayga iyo qallabsanaanta sida mujtamaceennu u yahay ayaa waxa weeye caado u ahayd naxariista badan iyo qalbi jileeca badani ceeb bay ahayd adadayga iyo qallabsanaanta lagu faanayay wuxuu usoo galay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo dhunkanaya xasan bnu caliy bni abi aalib oo inantiisii faatima ay dhashay dabeedna waa la yaabay wuxuu ihi atuqabiluhu oo ciyaalka miyaad dhunkataa haa buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi wallaahi ina lii casharata min alwalad toban wiil baan dhalay maa qabaltu axada minhum weligay mid ka mida maan dhunkan alqiyaas waalid toban ilmood dhalay tobankaa ilmood intuu ku dhalaya waa dhowr iyo toban sano dhowr iyo tobankaa sano maalin keliya mid ka mida aan dhunkan yacni luqadiisa iyo qaamuuskiisa uguma jirto wax dhunkasho la yidhaahdo bal waxaa laga yaabaa inuu ka faanayo inuu ubadkiisa dhunkado nebigu jawaabtiisa ayuu siiyey wuxuu ihi nebigu man laa yarxam laa yurxam ka aan naxariisan looma naxariisto alfaada qaar waxaa ku yimi awa amliku laka shay-a in nazaca allahu min qalbika araxma oo ma waxbaan anigu kuu hayaa ilaahay qalbigaaga naxariista hadduu ka saaray nabigu waa dhunkanaya calayhi الsalaatu wasalaam caruurta waa dhunkanayay mawaaqifta waxaa ka mid a cajiibka ah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu ilaahay hor taagan yahay inuu xitaa salaada lafteeda uu danaynayo ubadka danaynayay wuxuu nabigu tukanaya sida bukhaari iyo muslim ku timi ku yimi isagoo sida umaama binti zaynab inanta umaama la yidhaahde inantiisii zaynab ay dhashay umaama ibn bint rabiic oo zaynab ay dhashay binti rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam ayuu nabigu soo qaaday maalin maalmaha ka mida way ku dhegtay nabiguna salaadii buu doonaya inuu tukado uu soo qaatay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam jamaci isagoo tujinaya nabigu waa qaadaa markuu taagan yahay ee qur-aanka uu akrinaya salaada uu ku guda sugan yahay wuxuu sidaa inantaasuu sidaa markuu sujuudana dhinacuu dhiganaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu istaagana waa qaadanay soo dhaweyn uu soo dhaweynayo iyo inuu ka ilaaliyo inuu niyad jabiyo waxaa kasii cajiibsan nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo saxaabadii tujinaya salaadii cishe ayaa wuxuu xambaarsanaa xasan ama xusein dabeedna nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sujuud buu sujuuday xasanna dhabarka ayuu nabiga ka fuulay dushiisa calayhi الsalaatu wasalaam nabigu sujuuddiibuu ku dheeraaday ilaa saxaabadii ay la yaabeen markuu salaada ka baxay ayuu nabigu dareemay calayhi الsalaatu wasalaam inuu sujuuddii intii loo baahnaa in ka badan oo saxaabadu ay dareemeen inuu sujuuday dabeedna saxaabadii wuxuu ku yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu weydiiyey waxay idhahdeen nebi allo waxaabaanu moodeynay waxyi inuu kugu soo degayo ayaanu u malaynay sidaad sujuudda u dheeraysay wuxuu uhi nabigu kulu dalika lam yakun waxaasiba ma dhicin walaakina bni irtaxalani inankayga xasan oo inantiisu ay dhashay ayaa dusha iga fuulay fakarihtu waxaan diiday an ucajilahu xataa yaqdiya xaajatah inaan dedejiyo ilaa uu dantiisa ka dhammaysanayo oo iga xiisa dhacayo maadaamuu iga dhigtay gaadiid oo dhabarkayga uu fuushan yahay ayuu nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam halkaasuu gaadhay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam sida ugu naxariisanayo waxa weeye ubadkiisa bal nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu gaadhsiiyey inuu salaada gelayo sida bukhaari iyo muslim ku timi oo uu niyeysan yahay salaada inuu dheereeyo faasmacu bukaaءa الصabiy faatajawazu fii salaatii lima aclamu min shidati wajdi ummihi min bukaa'i nabigu isagoo doonaya salaada inuu dheereeyo ayuu haddana nabigu maqlaa ilmo yaroo sabiya oo hooyadii ay sidatoo ooyaya ama naaskiibuu doonaya ama waa gaajoonaya iyo wixii la mida ama meesha ayuu ka sasay nabigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam murugada hooyadii ku imanaysa darteed iyo ilaalin ilmaha sabigaa la ilaalinayo ee ooyaya ee la doonayo in laga yareeyo waxaa oohintiisa keenaya ayuu nebigu wixii uu ku talagalay ka noqdaa salaadiina waa khafiifiyaa si uu ilmaha yar gurigiisa loogu celiyo ama dantiisa waxa weeye loogu gudo waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa khalqiga kii ugu fadliga badnaa waa madaxweynihii muslimiinta ee ummadda maamulayay alluu hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala cibaadadii ugu weyneyd buu gudanayaa maca daalika hooyadaa ilmaha sidata ilmihii ku ooyey ayuu danaynaya salaaddii u khafiifinaya mawaaqifta waxaa ka mid a cajiibka ah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo xaaladiisu sidaa aynu tilmaamen tilmaa aynu tilmaamayna u yahay ayuu haddana u helayay ilmaha waxa weeye wakti uu helayay kuwuu dhalay ka hadli mayno wuxuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam u yeedhayay usama ibni zayd iyo xasan ibnu caliy midna wuxuu ku qabanayay boodyadiisa midig midna wuxuu ku qabanayay ta bidix buu ku qabanayay dhabta bidig iyo bidix ayuu ku kala qabanayay wuxuuna odhanayay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam allaahuma inii arxamuhuma faarxamhuma ilaahayow anigu waan u naxariisanaya ee ilaahayow u naxariiso bal waxaa ka sii cajiibsan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ilmaha da-da yaree ciyaalka ah markuu xaafad soo booqdo inuu dareemayo xaaladiisa iyo sida xaalkiisu yahay innaga waxaa laga yaabaa waalidku inaanu ilmihiisa waxa ku soo kordhayba aanu dareemin inuu faraxsan yahay iyo inuu naxsan yahay inaanu aadba u dareemin baa laga yaabaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yimi guriga anas bnu malik umi sulaym ayuu u yimi wuxuu ku soo baxay wiil yar oo abu cumeer la yidhaahdo ayuu nabigu ku soo baxay calayhi الsalaatu wasalaam oo uu dhalay ibnu abi abi طalxa uu dhalay oo anas ibnu malik xagga hooyo ay ka walaalahaayeen caadaduna waxay ahayd nabigu calayhi الsalaatu wasalaam guriga inuu aada u soo booqdo markuu ilmaha yar u yimaado nebigu waa la keftamay kaana yumaasixu waa la qosli jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa la ciyaarayay waa la qoslayay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu arkay maalin maalmaha ka mid a ilmihii yaraa oo nebigu uu doono calayhi الsalaatu wasalaam inuu la kaftamo ayuu arkay xaaladiisu inaanay caadi ahayn wuxuu ka dareemay inuu murugaysan yahay dabeedna waxau ihi nabigu maxaa helay waxaa la yidhi shimbir yar oo uu lahaa ayaa ka dhintay nebigu waxau ihi isagoo niyadda u dhisaya yaa abaa cumayr maa facala nugayr abuu cumayrow wuxuuna ugu yeedhay kuniyadiis oo uu ku sharfayo shimbirkii muxuu sameeyey ama xaalkiisu muxuu noqday waa dareenka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaynu ka hadlayno sida uu u dareemayo ilmaha uu u dareemayo wuxuu tilmaamay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xataa ilmaha inagu aynu dhalnay sida loo korinayo ee loo danaynayo in waxa weeye jannada lagu gelayo bal nebiga calayhi الsalaatu wasalaam lagula rafiiqayo wuxuu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam man caala jaariyatayn ninka koriye laba hablood xataa tabluga ilaa ay ka qangaadhayaan jaaءa ywma اlqiyaamati ana wahu wadama asaabica nabigu waxau ihi maalinta qiyaamo wuxuu imanayaa aniga iyo isagu anigoo anagoo sidaasa nebiguna farihiisuu isu geeyey maxaa hablaha si gaara loogu sii tilmaamay waa inay iyagu ka dhaga nugul yihiin oo ay ka jilicsan yihiin wiilasha naxariista nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ilmaha u naxariisanaya mid lasoo koobaya maaha maxaad u malaynaysaa xaaladda hadda ilmaha dadku ay ku hayaan qaramada midoobay baadhitaan ay sameeyeen waxay gaadheen saddex boqoloo kun oo aan qaan gaadhin oo caruura in dagaalada loo isticmaalo dababka lagu horiyo ama isqarxina ha noqoto ama basaasida ha noqoto ama hubka ha loo dhiibo caruur aan qaan gaadhin in waxa weeye xabad iyo olol iyo holac waxa weeye lagu horinayo nebi maxamedna calayhi الsalaatu wasalaam xaaladda noocaasa iyo qaabka noocaasa ayuu ilmaha ula dhaqmayey wallahu aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslm